darab wado rajo aad ka qabto ilaahay naxariistiisa inaad quusato looma baaha ilahay baa yihi subxana watacala laa taqnatu min raxmat illah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ilahay adoo ka baqanaya naxariistiisana ha ka quusanina qaala wadaliilu rajaai rajadii ilaahay subxaana watacaala khayrkiisa iyo naxariistiisa laga qabayna inay cibaado tahay iyaduna waxaa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi faman kaana kii ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaaa rabbi rabbigii inuu la kulmo la kulan wanaagsan falyacmal ha sameeya camalan saalixan camal wanaagsan walaa yushrik bicibaadati rabbi cibaadada rabbigiina yaanu la wadaajinin axadan midnaba marka rajada macnaheed waxa weeyaan damaca uu qofku damacsan yahay damacuu kaga jiro ilahay naxariiya subxaana watacaala marka waa cibaada saalixteeda oo inaad quusato looma baahna adoo baqanaya waa inaad naxariista ilahay in aada rajaynayso laakiin rajadu ilahay naxariistiisa aad ka qabtaa waxay noqonaysaa mid wanaagsan oo ammaan aad ku helayso marka adigoo wanaagii iyo khayrkii samaynaya naxariista ila aada rajaynayso laakiin haddaad xumaanta iska dhex dabaalato cibaadadii iyo daacadiina aada dayacdo oo haddana aada tidaahdo naxariista ilaahay baan rajaynaya taasi waxa weeyaan waa rajo fool xun oo aan loo baahnayn amaanna aanad ku helahayn qaala wadaliilu tawakul tala saarashadiina waxaa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi wa cala allahi ilaahay oo qura uun fatawakalu tala saarto arrinkiina u dhiibta oo cuskada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina tawakulkana waxaa macnihiisu yahay sidqu lictimaadi cala allah maca alakdi bilasbaab alma'duuni biha sharcan tawakulku waa ilaahay subxaana watacaala in si dhaba oo runa loo tala saarto oo loo cuskado oo arrimaha loogu dhiibto iyadoo lala imanaayo asbaabta oo aynu uga jeedno waxyaabaha kuu suurto gelin iyo hawsha doonaysa asbaabta sharcigu uu geliyin adigoo la imanaya oo qofka muslimka waxa loo diidan yahay ilaahay intuu iska ilaabiyo awoodiisa inuu isku haleeyo u waxyaabaha la adeegsado taasi waa khalad waxyaabahan aad adeegsanayso ilaahay baa abuuray ilaahay baana subxaana watacaala sabab ka dhigay tusaale ahaan dabka kulaylkan uu wax ku bislaynayo ee waxuu ku gubayo ilahay baa u sameeyey dabka ilahay wuxuu ka dhigay sabab cuntada bislaysa markaad dabka wax ku karsanaysid ilaahay subxaana watacaala dabkan awoodan u yeelay noocana inaad ilowda maaha ila waxaaba suurtowda dabkanba inuu awoodda noocaa sida ilaahay uu ka qaado haddaad dabka un isku haleysid oo qoladii nebi ibraahim u tashatay jiri guba dab bay aada iyo aada u shideen ilaahay dabka abuuray intay iska ilaabeen markaasuu nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ay dhex dhigeen dabeete ilaahi subxaana watacaala dadkii muxuu ka dhigay qabow aan nebi ibraahim waxba yeelahayn qulnaa yaa naaru kunii dardan wa salaaman calaa ibraahim ilahay wuxu uhi waxaanu idhi dad qow qabow noqo qabowgaasi oo badbaadana ah oo nebi ibraahim a waxba yeelay ile qabowga laftiisa ayaa mararka qaarkood dhibaato leh marka ha isku halaynin sababta haddaad shaqo haysato shaqadu sabab bay u tahay inaad quud iyo risqi aada hesho laakiin ilaahay shaqadaa bixiyo risqiga bixinaya ha ilaabin ad kala saaro qalbigaagu waa inu ilaahay cuskado subxaana watacaala markaa talasaarka ilaah ha ilaabi waa talabaada adoo ilaahay tala saaranaya ha odhan ilaah un baan tala saaranaya dabeetana waan fadhiisanaya oo sar dhaqaasin maayo ee sababtiina la kaalay xalaasha ahayd ee laguu ogolaa uma fiirsa rasuulku alayh salaatu wasalaam tusaalaha inasiye wuxu uhi rasuulku low anakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakuli larazaqakum kamaa yarzuqu طayra tacduu khimaasan wa taruuxu bisaana haddaad ilaahay taba saaran lahaydeen talasaaraka dhabta ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo shimbiruhu waxay ka lahaan bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoo boga iyo beerku isku dhegan yahay waxaanay soo caraabaan oo guryahoodii ay ku soo noqdaan iyagoo dharagsan oo caloosha ay u buxi waa tusaale cajiiba waxaa rasuulku ina leeyahay sidaa shimbirta haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen ilaahay waa idin arsaaqi laha oo shimbirtu subixii markay buulkeeda ka baxayso iyadoo gaajaysan waxay buulkeeda ka baxday iyadoo ilaahay isku hadlaynaysa ilaahay tala saarta waa talabaade intay buulka iska dhex fadhiistay ma odhan ilahay baan tala saarnay halkaa risqigay u keenaye way kalahday oo risqigiibay baadi doontay markay risqigeedii soo heshayna gurigeedii bay kusoo noqotay marka macnuhu waa maxay waxaa loo baahanya in ilaahay la tala saarto la cuskado la isku haleeyo asbaabta ilaahay ashiyaada u yeelayna in lala yimaado asbaabta la ogol yahay sharcigu aanu diidanayn tawakulkana macnihiisu waa kaa qofka ilaahay tala saartana ilaahay subxaana watacaala hoojin maayo oo waa ku filan yahay ilaahay wa qaala ilaahay wuxuuna wamaya tawakalka tala saarta cala allahi ilaahay fa huwa xasbuhu ilaahay waa ku filan yahay oo ilaahay subxaana watacaala shay kasta dee awood buu leeyahay shaynama casbi geliyo qaala raximah llah wa daliilu ragba rabadii waxaa u daliila rabada waxaa looga jeedaa jacaylka uu qofku jecel yahay shaygii wanaagsanaa inuu gaadho waa cibaado jacaylka aad jeceshahay inaad tukato inaad soomto inaad qur-aan akrisato inaad dadka wanaagga farto jacaylka cibaadaadka iyo khayrka aad jeceshahay ayaa laftiisa cibaada ah iyo wa rahbati rahbadii rahbaduna waa khawfka iyo cabsida dhasha inaad ka cararto shaygii aad ka cabsanayso taasaa rahbo la yidhahda oo haddii ilaahay subxaana watacaala ciqaabkiisa iyo cadhadiisa aad ka baqanayso oo haddana waxyaabihii sababaayay ciqaabkiisa iyo cadhadiisa aanad ka ordahayn taa rahbo lama odhanayo de ee rahbo waxaa la odhanayaa cabsida aad ka cabsanayso naarta iyo cadhada ilaahay markay kugu kallifto wax kastoo sababaya inay cadhada ilaahay kugu degto amaba ciqaabka ilaahay kugu dego inaad ka cararto iyo walkhushuucu khushuucdu inay cibaado tahay waxaa u daliila khushuucduna waxaa looga jeeda dullayn ay la socoto weyneynta ilahay aada weyneynaysa subxaana watacaala ee aad u hoggaansan tahay ilaahay xukumkiisa qadariga qadarka ilaahay iyo sharcigiisaba saddexdaasna inay cibaadayihi waxa u daliila buui qawluhu tacala hadalka ilaahay uu yihi inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa u dheereeya fi lkhayraati khayraadka iyo wanaagyada oo wayadcuunanaa na barya oo na caabuda na ilaahay caabuda subxana watacaala raqaban jacayl awgeed ilaahay agtiisa waxa yaala ay u qabaan iyo warahaban cabsi awgeed ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisa ay ka cabsanayaan wa kaanuu waxay ahaayeen buu ilaahay leeyi lanaa khaashiciin kuwa anaga noo khushuuca bay ahaayeen oo qalbigoodu waxa weeyaan uu noo hoggaansamo marka ilaahi subxaana watacaala wuxuu aayaddan uu kaga hadlay kuwo kamida ambiyada ilaahay iyo tafyiirtoodii dadkii ka farcamay iyo ehelkoodii ayaa sifaadka uu ku siseeyey markaa rakbada iyo rahbada iyo khushuucdii inay cibaado tahay waxayna tusinaysaa ammaanta ilaahay uu ammaanay dadkii sameeyey wa daliilu lkhasyati khasyada waxaa u daliila cabsida khasyana waxaa la yidhaahdaa alkhawf almabni cala alcilm cabsida cilmiga ku dhisan ayaa khasyo la yidhahda waayo ashyaada aad ka baqanaysid labay uqaybsantaa shayaal aad ka baqanaysidoo laakiin aqoon badan aanad u lahayn bowbownsi iyo dhegadhegaysiun waxa weya dhegadhegaynunka ah iyo ashiyaa si rasmi aada u garanayso tusaale ahaan nin aan weligii arag dabkan electriga kahrabada ayaa looga sheekeeye layr wax qabsadabaa jira wuu ka baqanaya sooma dadku qabsadabaa lagu yidho dabeetana markiiba naftaa kaa baxaysa wuu ka baqanaya ninna laydhkaasi wuu yaqaanaaba xaqiiqadiisu garanayaaba oo uu arko u shaahido sidii ka hore uga baqanayay si ka daran buu kan uga baqanaya de uga aqoon badan dhibaatadiisana waa ka yaqaana khashiye marka waxaa la dhahdaa cabsida cilmiga wadata sidaa awgeed ba ilaahay khashyada uu ku sifeeyey culimada halka dadka kale khaas lagu sifeeyey iyo cabsi un culimada khashiya lagu sifeeyey inamaa yaksha allaha min cibaadi lculamaa waayo culimada ilahay markay ka cabsanayaan subxaana watacaala cabsidoodu waxay ku dhisan tahay oo ay ka farcantay cilmi iyo aqoon ilahay subxaana watacala ay u leeyihiin iyo sharcigiisa khashyadu markaa waa cabsida cilmiga ku dhisan marka waa cibaado ilahay baa wuxuu yihi subxaana watacaala falaa taksawhu haka baqanina shaydaanka iyo colkiisa wakshawnii aniga iga baqda ilahay baa markaa ina amray khashyada mar haddii ilahay ina amrayna de waa cibaado qaala wadaliilu inaabati noqoshada ilaahay loo noqdo ee daacadii lala yimaadiyo cibaadadii macsiyadana laga fogaado inay cibaado tahay waxaa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi wa aniibu ilaa rabbikum waa rabbigiin u noqda oo wa aslimuu lahu u hogaansama sharcigiisa iyo diintiisa haddii khalad aad ku jirto khaladka aad ka soo noqoto macsiye aad samayn jirto macsiyadii aada iska dayso oo ilahay daraaddii aada uga tagto ka tegitaankaasi aad macsiya ka tagtay waa cibaado waa inaaba de haddii aad ka tegi jirtay waajibaad oo aad dayici jirto oo aad arrinkaasi iska daysood waajibaadkii la timaado noqoshadaadaasi ayaa cibaadaha waayo ilaah bayna amray qaala wadaliilu listicaana kaalmaysigii inuu cibaado yahayna waxaa u daliila ilahay la kaalmaysta qawluhu tacaala baa u daliila hadalka ilaahay uu yidhi isagoo ka hadlaya dadka wan wanaagsan sida ay odhanayaan iyaaka nacbudu ilahay adoo quraan ka caabudana ada odhanaya wa iyaaka nastaciin adoo qura ayaanaanu ku kaalmaysanayna wa fi lxadiisi xadiiskiina waxaa ku soo aroortay rasuulku alayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas markuu la dardaarmayo wuxuu ku yihi ida stacanta cid haddaad kaalmaysanayso fastacin billah ilahay kaalmayso subxaana watacaala markaa shayga ilaahay mooyaane cid kale aanay qaban karin ilahay un baa loo kaalmaysanaya subxaana watacaala laakiin makhluuqaadka nool ee kula joogaa ashyaada ay qaban karaan waad u kaalmaysanaysa sida ilahay uri watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan wanaagga iyo khayrka isu kaalmaysa u ilahay xumaanta iyo dembigana ay su kaalmaysanina wa daliilu listicaada marka waxaa shirki noqonaysa inaad makhluuq u kaalmaysato wax ilaahay mooya cid kale aanay qaban karin ama makhluuq dhintay waxla qaban karin oo ciidda hoosta ka xiga aad tidhaahdo waan kaalmaysanaya halkaad isaga u jucanin lahayd o ilahay aad u baryi lahayd qaala wa daliilu listicaada magangalkii inuu cibaado yahayna waxaa u daliilo qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan gelaya birabbi alfalaq allah subxaana watacaala ashyaa kala dhambalay oo ilahay ba subxaana watacaala xabadda midhaha ah laba qaybood subxaana watacaala ka dhigay oo kala dhambalmaya saasoo kale ilahay ba subxaana watacaala waaga dilaaciya ilahaasaan magan gelayaa wa qul acuudu qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaas dadka rabbigood baan magan gelayaa ilahay markaa inaad magan gashaa oo tida ilaahay ow wixii sharle sharkiisa iga badbaadi waa cibaado aada samaysay oo aada la timi makhluuqu waxaanu qaban karin aad ka magan gashaana waa shirki ada sheekadalo geeridaan kaa magan galay ka war iyuu geeri kaa celin karaa iyo dhimasho shirki bay noqonaysa badanjeryadii ilaahay subxaana watacaala xaqu u lahaa ayaad siisay isaga oo isaga aad ka dalabtay makhluuqu wixii dhibaato uu kaa celin karo waad ka magan geli karta oo tusaale ahaan haddii qof tuugii ama burcadi dee meel uu kuu galo dad wax ka qaban karaana ay jiraan waad ohan kartaa waad odhan kartaa aan waxa weeyaan magangeli aan idin weydiistay ninkaa iga magan geliye tuuge doonay inuu dilo ama uu dhaco laakiin waa in noqdaan kuwa nool oo dee hawshaasi wax ka qaban kara marka waxaa kaloo la magan galaa ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa ayaa la magan galaa oo rasuulku wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam qofka meel dega ma meel fadhiista oo yidhaahda acuudu bikalimaati illahi ataamati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xataa yartaxila min manzili hada qofka meel intuu fadhiisto yidhaahda ilaahay kelmadihiisa dhamayska tiran ayaan magan gelaya oo waxaan ka magan gelayaa wuxuu abuuray oo dhan sharkooda wuxuu abuuray shar leh sharkooda inta meeshiisa uu joogo shayna ma dhibaateeye bu yihi rasuulku alayh salaatu wasalaam aimada mid kamida wuxuu lahaa ducadaasaan akrisan jiray galabti iyo subaxiiba ducooyinka la akriya kamid ta maalin baan ayaan ka tegay bu yihi markaasuu hangarale ama dub dubqaloox ayaa iqaniinay markaasa xaggee talo lagaaga yimin waan isbaarbaaray dabeeto waxaan ogaaday in aanan ducadii akriyin halkay layga yimina halkaa tahay ayaan ogaaday bu yii qaala wadaliilu istikaasati gurmad dalabkii ilaahay gurmad laga dalbaa inuu cibaado yahay waxaa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi markuu muminiinta sifaynayey id wakti xusa tastakiisuuna rabbakum rabbigi inaad gurmad ka dalbayseen oo fastajaaba lakum ilaahay subxaana watacaala uu idin ajiibay waa dagaalkii bader lo odhan jiray ayaa rasuulku markuu eegay mushrikiintii oo kun mina iyo saxaabadiisii oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban mina ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu xariiska ama teendhadiisii galay ilaahay uu baryey subxaana watacaala xagga qiblada intuu ujeestay markaasu ayaa waxaa ducadiisa kamid ahay ilaahu ballanqaadkaagii noo fuli ilaahay oo kooxda yar haddaad maanta halaagto waxa weeyaan dhulka lagugu caabudi maayo da mushrikiin baa isugu hadhay saasuu ilaahay markaa gurmad uuga dalbay ilaa ilaahay subxaana watacaala uu gargaaray oo ducadaasi uu aqbalay ilaahay markaa ay tahay in gurmad laga dalbo marka dhibaata ay dhacdo laakiin in dadka dhintay gurmad la weydiisto maxay noqonaysaa shirki sida qasaa'idka qaarkood ee idaacaddeenna xataa laga soo daayo aada maqlayso iyagoo la akisna ya kawf madad ya jilaani noo gurmo kii gurmanaye madad noo keeniyo gurmad jilaaniy jilaan xagguu jooga uu kaga gurman doona xagguu gurmad kaga keeni uu dhintay ilaa naxariis isaga ubaahan in loo duceeyo ilaahay subxaana watacaala jaylaani abuuray adigana ku abuuray gurmad weydiisa miyaad ka quusato ilaahay subxaana watacala waxaa tidhahdaa noo gurmo sidoo fakar waxa weeyaan makhluuqaadka iyo dadka muslimiinta ah marka dee gaalo laysaayo ama gurmad looga baahdo ciidan dadka nool noola dee halkan maraya dagaal kula geli karaa way ohan kartaa war gurmad noo fidiyo ciidan waxana noo soo dira oo taasi dee shirki noqon mayso qaala wadaliilu dabxi gawricii inuu yahay cibaadana waxa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi qul waxaad tidhaahdaa ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gawracay aan wax gawracay iyo wamaxyaaya noloshayda iyo wamamaatii dhimashadayduba lilaahi ilaahay bay usugnaatay oo iska leh ilaahi rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa laa shariika lahu cid la wadaagtaana ma jirto salaada ilaahay oo qura ayaa loo tukan karaa subxaana watacaala oo xaqu leh cid kale looma tukanayo waxaa lamida gawrac oo gawraca looga jeedo weyneyn iyo ugu dhawaansho iyo baqa laga qabo awgeed cid loo gawracayo kaa ilaahay unba xaq u leh oo dee gawracu qaybuu leeyahy waxay tiro shay xoolo la gawraco cibaadaa oo tusaale ahaan udxiyadoo kale in la qasho waa cibaado saasoo kale caqiiqada oo wanqasha waxaynu nidhaahnaa hadiga xoolaha xadka lagu qabo waa cibaado waxa kaloo gawracuu noqdaa midda iska mubaax oo haddaad neef iska qalato adoo bisinka u qabto dariiqadii sharcigahayd ku gawracay ujeedadauna ay tahay inaad hilib un ka hesho kaas waa mid iska mubaaxa isagu cibaadona ma hadda shirkina maaha haddii neefkan hadda adigu aada lahayd waxaa kaloo gawracu uu noqon karaa shirki oo marka aada makhluuq u gawracdo ama ha noolaado ama ha dhinto ama iidkii ha noqdo ama jin ha noqdo weyneyn aada weyneynayso awgeed iyo baqa aad ka qabto iyo u dhawaansho aada ugu dhawaanayso shirki buu noqonaya oo haddaad tiraado dadka dhintay baan u gawracaya waayo haddii kale roob baan noo daahay dee baqa aad ka qabto awgeed baad u gawraca oo shirki buu noqonaya ilahay un baana gawraca xaq u leh waxaa lamida kajinka loo gawracayo laleeyahay islaamihiibaa quruumihii laga cuudinaya ama wadaadadii baa laga laga laaluushaya wadaadada sheegaya waa jinka mo quruumaha iyo wadaadadan iyo waxaana sheegaya waa jin jinkii wax loo qalaya markaasaa jinkuna sida ilaahi subxana watacaala uu sheegay uu kibir kasii siyaadsanaya arrinkaasoo sanad kasta iyo bil kasta oo meewaykan ee intaydi ma haysan sida ilahi yihi subxana watacaala waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduuhum rahaqa rag insiga kamida ayaa magan geli jiray rag jinka kamida dabeetana jinkii qoob iyo kibir bay sii kororsadeen markay arkeen sida loo laalushayo looga baqanayo insigiina baqun buu sii kororsadayoo jinkii wuu kasii baqanaya un isaguna ilaahay baa la rabaa in laga magan gelo jinka so ilaahay subxaana watacaala aayaadka aynu soo maray ee labada qoli cuudu ka hadlayno iyo aayaad kalaba ilahay baa laga magan gelaya laakin looma gawrici karo dadka dhintayna waxa loo gawrici karaa ma jiro oo loo qali karaa baqa laga baqanaya awgeed ama weyneyn la weyneynayo haddii waxa weya waalidka aada rabto inaad sadaqad u bixiso waa inaad neefka horta ilahay daraadii aada u qalayso waa ina odhan waalidkii baan u qalaya dabeete hilibkiisa haddaad dee waalidka aada u sadaqadayso adigoon wakti iyo munaasabad gaara aan la eeganahayn taay sadaqadaha kale waalidka aada u bixinaysa ayuun bay lamid noqonaysa waxaa lamid a oo dee iyaduna aan sugnayn gawracyada faraha badanoo la sameeyo qofku markuu dhinto la odhanayo sidaa la samaynayayo axan baa la samaynaya waxaasoo dhan wax sugan oo diinta asal kule maaha dadka laga geeriyoodo laga dhintay waa in iyaga cunto loo sameeyo oo iyaga loo kaalmeeyo jariir ibnu cabdillahi saxaabiga lahaan wuxuu lahaa ururka lagu soo ururo guriga laga dhintay ee laisugu yimaado ee cuntona lagu sameeyo waxaanu ku tirin jirnay buri waktigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam muxdataadka arrimaha lala soo dariyo diinta aan asal ku lahayn wuxuu yihi wa min asunati waxaa sunadii kamida arrinkaa u daliila hadalka rasuulku uu yihi lacana allahu ilaahay ha nacdala buri rasuulku oo naxariistiisa ha ka fogeey man dadaxa qofka u gawraca ligayr illahi cid aan ilaahay ahayn ama jin ha noqdo ciddaasi ama inti ha noqoto wa daliilu nadr nadarku inuu cibaado yahayna waxa u daliila nadarkana waxaa looga jeeda qofku inuu yidhaahdo ilahay waxaan ugu ballan qaaday ama nadar aan ku galay inaan waxaweyn cibaadada noocaasi aan sameeyo waa cibaada isagu qawluhu tacaala baa u daliila hadalka ilaahay uu yihi isagoo ammaanaya kuwii nadarka oosin jiray yuufuuna way oosinayaan binadri nadarkii bay oosinayaan wayakhaafuuna waxay ka baqanayaan yooman maalin kaana uu noqday sharuhu sharkiisa iyo dhibkiisa waa maalinta qiyaamee mustatiiraa mid waxa weeyaan duulduula oo aada iyo aad bimacna u adag marka ammaanta ilaahay waa ammaanay kuwa nadarka oosinaya waxay tusinaysaa nadarku inuu cibaado yahay oo ilaahun loo nadri karo oo lama odhan karo toolaan dadkii dhintay awliyadii ilaahay waxaan nadar ku galay inaan haddaad shaygaa baadidayga wada aad keentaan inuu waxaa idin bixiyo ama shayga aan idin siiyo ama waxa aan idin qabo waayo nadarkiisa waa cibaado ilahi unba subxana watacaala nadarka noocaasiya loo geli karaa wallahu aclam waxkama bilahi tawfiiq wasala la ka labaad ee kamida usuusha saddexdaa macrifatu diin lislaam diinta islaamka waa inuu garto qof biladilati adilada waa inuu ku garto adilada kamida qur'aanka iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo qofka marka la weydiiyo islaamku waa maxay ama diinta islaamka aada haysata macnaheedu waa maxay waa inuu ka jawaabi karo su-aasha noocaasiya wa huwa islaamku waxa weeyaan bu uhi sheekhu alistislaamu hogaansanka lilaahi ilaahay loo hogaansamo oo laga amar qaato oo meesha uu yidhaahdo marana la maro meesha uu yidhaahdo ka joogana laga joogo bitawxiidi keliye in ilaahay loogu hogaansamo oo ilaahay subxaana watacaala lagu keliyeeyo cibaadada oo cibaadadii lala yimaado sida ilaahay uu ina faray subxaana watacaala isla markaana cibaadada ilaahay subxaana watacaala loo barax jiro walinqiyaadu waa hogaansanka lahu ilaahay loo hogaansamo biaacati ka amar qaadasho ilaahay loogu hogaansamo laga amar qaadanayo oo wixii ilaahay uu amray in addoonku uu sameeyo wuxuu ka reebeyna uu ka tago waayo daacadu waa taas wey walbaraatu waa in laga beri noqdo oo laga fogaado min ashirki shirkiga waa in laga fogaado oo ilaahay subxaana watacaala cid aan ahayn waa inaan cibaado la siin ama aan ilaah iyo cid kale cibaado laga dhexaysiin wa ahlihi shir shirkiga ehelkiisana waa in laga fogaado sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi markuu inooga waramayay nabiy llaahi ibraahim qad kanat lakum uswatu xasanat fi ibrahima wاladina maca id qaluu liqawmihim ina bura'aau minkum wamima tacbuduuna min duni illah kafarna bikum wabada baynana wabaynakum alcadaawatu walbacdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdah wuxuu ilaahay leeya ku dayasho wanaagsan baa idinku sugan nebi ibraahim iyo kuwii nebi ibraahim la jiree rumeeyey wakti ay ku yidhaahdeen qoomkooda iyo dadkii ay ku dhex noolaayeen beri baanu idinka nahay idinka wax inaga dhexeeya ma jiro oo wanaagi wax allaale waxa aada caabudaysaan ilaahay sukadiina magacaad doonaysaanba u bixiyo oo beri baanu ka nahay waa ku gaalowno oo waxba kasoo qaadi mayno cadaawad baana dhexdeena taalla mar haddaa idinku mushrikiin tihiin oo islaamkii iyo tawxiidkii aad diideen iyo iyo cadho ilaa goormay cadaawadda iyo cadhadaasi soconaysaa iyo kaberi noqoshadaas ilaa ilaahay o qura aada rumaynaysaan oo shirkiga aad ka beri noqonaysaan idan islaamku waa maxay diinta islaamku waa hogaansanka ilaahay loo hogaansamo ee loogu hogaansamo in tawxiidka la ilaaliyo oo ilaahay cibaadada loo barax jiro daacadana lala yimaado wuxuu ilaahayna faray lala yimaado wuxuu naga raba laga dheeraado iyo shirkiga in laga beri noqdo waayo haddaad cibaadiyo daacaad la timaado oo shirki aad ku khaldayso taasi islaamnimo maaha de oo shirkiga ayaa burinaya cibaado iyo khayrka aad samaynayso shirkiga marka aad ka beri noqoto aad ka fogaatid waxaa taa ka dhalanaya o ka farxamaya dadkiisana inaad ka fogaatid iyagana beri aad ka noqotid waayo inaad tidaahdo sifadii shirkiga la odhan jira waa neceba haddana dadkii shirkiga sameynaya waan jecelahay oo wanaag baana dhex yaala labadaas waxa weeyaan laba kulmi kara maaha wa huwa waxa weeyaan bu uhi sheikhu islaam ama diintu halaatu maraatiba saddex martabadood wey diinta islaamku waa saddex martabadood oo kala sarreeya oo diintu maaha shay qura oo hal mar qofku uu ku wada sifoobayo ama dadkao dhami hal mar ay ku wada sifaysan yihiin qofba in bay u joogtaa midbaa islaamkii madaxa uula soo galay midba waxa weeyaan bartanka sii socda mid bay islaamnimadiisu dhamaystiran tahay oo heerka u dambeeyey ay marayso marka diintu waa saddex martabadood sida rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam jibriil markuu weydiiyey uu ugu fasiray ama uu ugu jawaabay sida xadiidka soo socda aynu ku arki doonno alislaamu martabada koowaad waa islaamka waliimaanu iimaanka way wareegaa labaada kasii dhex samaysan iimaan baa la idhaahdaa oo muslimiintao dhan inay wada gaadhin oo waa ka ilaahay yihi qaalat il acraabu aamana qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walamaa yadkul liimaanu fii quluubikum reer kuwa reer miya waxay idhaahdeen iimaan baanu la nimi oo darajadii iimaankaanu gaadhin markaasaa ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala waxaad ku tidhaahdaa weli darajadii iimaanka maydaan gaadhine waxaad tidhaahdaan aslanna waanu islaamnay dhaha markaa darajadaasi u saraysaa ee muslimiintao dhan ay ku wada jiraan waa islaam taa kusii xigtay ee muslimiinta qaarkood ay gaadheen qaarna aanay gaadhin sida aayaddaasi inay tusinaysaa waa iimaanka taa dhexda ku jirtee saddexaadna waa darajat lixsaan oo waxa weyan waa maqaamka iyo darajada u saraysa wey wa akmalu darajaat lada raxmaan mid walbana tafsiirkeedu waa inoo iman doonaa islaamku waynu qaadanay inuu macnihiisu yahay inuu qofku ilaahay u hogaansamo tawxiidka ugu hogaansamo iyo daacada u falo iyo shirkiga uu ka bari noqdo iyo ahlu shirki u ka fogaado imaankana tafsiirkiisu waa inoo iman doonaa iyo ixsaanka qaala wa kullu martabatin martabo kasta oo saddexdaa kamid a lahaa arkaanun arkaan bay ayaa usugan oo islaamku dee arkaan buu leeyahay arkaanul islaam la yidhaahdo iimaankuna arkaan buu leeyahay arkaanul iimaan la yidhaahdo ixsaankuna arkaan buu leeyahay arkaanul ixsaan la yidhaahdo fa arkaanuul islaami islaamka arkaantiisa iyo tiirarkiisu khamsatun waa shan waata koowaada shahaadatu an laa ilaha ila allah waa in laga marakaco la qiro an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane wa ana muxammadan iyo in muxamed rasuulu llahi kii ilaahay soo diray uu yahay ee in la raaco waajibka ay ahayd oo lagu dayda rukunka koowaad ee arkaanta islaamka waa shahaadataanka shahaada macnaheedu waa maxay markaad leedahay ashhadu macnaheedu waxa weeyaan waxaan ogahay oon yaqiinsanahay oo shaki aanu igaga jirin oo aan ku hadlaya oon ku dhawaaqaya an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inaanu jirin ilaahyo badan baa jiro laakiin xaq laguma caabudo bail baa lagu caabuda dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albail wax allaale waxay ilahay sukadaya caabudayaan inay aleeha baila tahay inuu ilahay u cadiyo wa ana muxammadan ilah xaq lagu caabuda inaanu jirin ila allahu ilahay mooyaane oo allaha rabu lkawni waalcaalama ayun baa mid xaq lagu caabudo jira kuwa kaleo dhan bail baa lagu caabuday wa ana muxameda waxaan kaloon ka marakacayaa nebi moxamed rasuulu llahi rasuulkii ilaahay inuu yahay macnaheedu waa maxay bimacnaa ka qura ee in la raaca ay waajib tahay ee raacitaankiisu waa xaq yahay inuu nebi maxamed yahay baan ka marakacaya waa shahaadataan laakiin rukun qura laga dhigay maxaa rukun qura looga dhigay leannahu ma kala maarmaan oo haddaad tidhahdo waxaan ka marakacaya ilaahay in xaq lagu caabudi karo oo rasuulnimada nebi maxamed aanad ka marakicin dee muslim noqon mayso haddaad tidhaahdo nebi maxamed rasuulnimadiisan ka marakacaya oo bimacnaa aan qiraya laakiin cid kalaa la caabudi karaa aada aaminsan tahay aanu muslim ku noqon mayso labadeen markaa ma kala maarmaan sa awgeed baa xukun qura la iskaga dhigtay iyagoo laba ah shuruud bay leedahay waxa weeyaan laa ilaha ila allah shuruuddeeda waxaa kamid a in laa ilaha ila allah marka aad ku dhawaaqaysid ay kaa dhab tahay oo istusnimaanay ka ahayn sidii munaafiqiinta ikhlaas bimacna waa inuu jiro waxaa kaloo shuruuddeeda kamid a qabuul waa inaad aqbasho kelmadan iyo macnaheeda iyo waxay wadatadan waa inaanan radiyin kelmadan oo aanu dooni maayo ama macaanideeda iyo waxyaabaha ka dhalay wax kamida waa inaan radiyin waxaa kamida shuruuddeeda inqiyaad hogaansan waa inaad hogaansato oo kelmadan waa inay ku hogaamiso ood isu dhiibto waxaa shuruuddeeda kamida maxaba waa inay jeclaato laa ilaha ila allah allah waa inad jeclaato oo rasuulka jeclaato wax kastoo allah uu jeceliya waa inad jeclaato rasuulku alayh salaatu wasalaam ashyaada diinan wa sharcan uu u jeclaana waa inad jeclaato waxa kale oo kamida shuruuddeeda laa ilaha ila allah shuruuddeeda waxaa kamid a inaad ka gaalowdo oo aada dafirtaad ka beri noqoto cid kastoo ilaahay tukadiy subxaana watacaala la caabudo dadka qaarkood ay caabudaan waa inaad ka fogaato wa iqaamu salaati rukunka labaadna waa salaada oo la oogo wa itaa-u zakaati rukunka saddexaadna waa zakadoo la bixiyo zakada xoolaha iyo zakada dadka laga bixiyaba wa sawmu ramadaan rukunka afraad ee arkaanta islaamka kamidi waa bisha ramadaan oo la soomo wa xaju bayt illahi alxaraam rukunka shanaadna waa in loo qasdiyo oo xaj ahaan loo tago guriga ilaahay ee ilaahay uu xurmeeyey oo bimacnaa kacbada ah bayt llahi alxaraam waa kacbada arkaanta islaamku waa shanta wey rukunka koowaad oo shahaadateynkaa qofka ka taga ama buriya dee muslim maaha afartaa kale salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajkana ka tegitaankooda ma lagu gaaloobaya mise lagu gaaloobi maayo ahlulcilmigu iskumay waafaqin weliba salaada ayaa ugu sii daran oo culimo culimo badani ay ku tegeen in ka tagista laga taga ay tahay kufri iyo gaalnimo oo diinta islaamka lagaga baxayo iyagoo daliishaday aayaad iyo axaadiis iyo aqwaal saxaabada qaala fa daliilu shahaadati rukunka koowaad oo shahaadada ah daliilkiisu waxa weeyaan qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi shahid allahu ilaahay waxa uu ka marakacay anahu laa ilaha ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane ilaahay baa taa ka marakacay waalmalaaikatu malaaigtiina sidaasay iyaguna qireen oo iyaguna ay og yihiin oo ay yaqiinsan yihiin oy ku dhawaaqeen ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane oo cid kastoo allah tukadii la caabudo baatil lagu caabuday wa ululcilmi kuwii cilmiga lahaa ee aqoonta lahaana sidaasay iyaguna ay qireen ilaah xaq lagu caabuda inaanu jirin allah buu yahay qaayiman xaalo uu yahay mid ku taagan bilqis cadaalad laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyahay allah subxaana watacaala allihii alcasiizu ee awooda badnaa ee sharafta badnaa ee ceeb oo dhan ka nasahnaa ee alxakiimu ahaa mid wax kala xukuma xukunkiisana xikmadi ay la socoto shay walba meeshii ku habboonaa dhigay marka aayaddu waxay tusinaysaa in ilaahay subxaanahu watacaala oo cid shay ka markhaati furta ugu weyn inuu ka ka marakacay oo uu qiray allah xaq ugu caabudo inaanu jirin isaga mooyaane saasoo kale malaaigta inay arrinkaas iyaguna qireen ahlulcilmiguna inay arrinkaa qireen tawxiidkaas wamacnaaha macnaheedu waxa weeyaan shahaadada laa ilaha ila allahu macnaheedu waxa weeyaan laa macbuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro weeyaan macnaheedu ila allahu ilahay mooyaane haddaad doonto laa ilaha ila allahu macnaheeda inaad garato macnaheedu waxa weeyaan oo koobani mid xaq lagu caabudaa ma jiro oon allah ahayni subxaana watacaala allah ayuunbaa cibaado xaq u leh cidda ka soo hadhay haddii la caabudona baatil baa lagu caabuday xaq laguma caabudo laa ilaaha oo waxay ka kooban tahay laba rukni laa ilaaha iyo ila allahu laa ilaaha buu yihi naafiyan isaga oo diidaya jamiica maa shay dhammaantii yucbadu la caabudo min duuni illahi ilaahay tokadi oo markaad tidhi laa ilaaha waxaad diiday cid kasta oo ilaahay sokadi la caabuday cibaadada inay xaq tahay baad diiday waxaad qirtay cibaadada la caabuday inay baatil tahay ila allahu markuu yidhina wuxuu yihi musbitan isaga oo sugaya alcibaadata cibaadadii lilahi ilahay u sugaya waxdahu keli laa shariika lahu cid la wadaagta iyadoona jirin fi cibaadati cibaadadii kama anahu sida laa shariika lahu mid la wadaaga aanu jirin fii mulkihi lahaashi caalamka uu leeyahay iyo aboor aboorka uu abuuray mid la wadaaga si aanu u jirin ayaanu cibaadada mid la wadaagaa jirin marka laa ilaha markaad tidhi waxaad qirtay cid kastoo ilaahay sokadi la caabudayo cibaadadaad tidhina waxaad sugtay cibaadada la caabudayo allah subxaana watacaala kelidii inay tahay cibaado xaqa oo allah quri cibaadayn mutay marka labada lama kala reebi karo lama odhan karo laa ilaaha sababka qaarkooda juhaashi ay yidhahdaan ilaahay baan xusaynaa deetana ay yidhahdaan laa ilaha laa ilaha laa ilaha laa ilaha waa khatar wey mid la caabudaa maba jiraba macnaheedu noqonaysa hataa ilahay baad markaa raacay laakiin waa inaad ka soo reebto nafsiga iyo diidmada allah xaqa waa inaad ka soo reebto aad tidhaahdo ila allahu marka laa ilaha illa macnaheedu waa aynkaas laa ilaha ila allah macno kale lagu fasiraana xaq maa oo tusaalahaan in la yidhahdo laa ilaha illa allah macnaheedu waxa weeyaan caalamkan mid abuuray ma jiro ilaahay mooyaane in la yidhaahdo saa lagu fasira waa khalaq waayo gaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu la hadlayy ee qur-aanka ku dul akrinayay waa qirsanaa inuu ilaahay caalamkan abuuray laakiin maxaa laysku hayoy diidanaayeen waxay diidanaayeen allah oo qura ha la caabudo cid kale yaa la caabudin ayuu nebi maxamed lahaa iyaguna waxay lahaayeen ilaahayna waa caabudeynaa kuwo kaloo yaryar oo ilaahyo ilaahay uu leeyahayna iyagana waa caabudeynaa bay lahaayeen taasuu khilaafkuu ka taagnaa laa ilaha ila allahu macnaheedu maaha laa maalika walaa raazia ila allah intaa lagu fasirana maaha laa xaakima ila allahu in lagu fasirana maaha macnaheedu waxa weya mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane subxaana watacaala qaala wa tafsiruhaa tafsiirkeedu waxa weya laa ilaha ila allah alladii tafsiirkaasoo yuwadixuhaa caddaynaya oo bayaaminaya qawluhu tacaala waa hadalka ilaahay uu yihi waid wakti xus qaala uu yihi ibraahimu nebi ibraahim oo khaliil raxmaan imaam lxunafa afdal rusula bacda muxamadi sala allahu alay wasalam liabihi aabihii uu ku yihi aabihina azar baa la odhan jiray sida qur-aanku uu tilmaamay iyo wa qawmihii qoomkiisii uu ku yihi inanii anigu baraa-un beri baan ka ahay oo shaqa kuma lihi mima tacbuduuna waxaanad caabudaysaan oo dhan taasi maxay la macno tahay marka la yidhaahdo beri baan ka ahay oo shaqo kuma lihi oo baatil baan u arkaa wax allaale waxa ilaahay sokada aad caabudaysaan waxay taasi la macno tahay laa ilaaha markaasuu i ila aladii fataranii mooyaane allah iyo abuuray mooyaane intaasina maxay la macno tahay ila allahu bay la macno tahay idan aayaddu waxa ay la macno tahay oo ay fasiraysaa laa ilaha ila allah fainahu sayahdiini isaga ayaa i hanuuninaya o toosinaya oo xaqa ay tusinaya waafajinaya wajacalahaa wuxuu ka dhigay ibraahim laa ilaha ila allahda wuxuu ka dhigay kalimatan kelmad baaqiyatan mid ku hadha oo laga dhexelaya fii caqibihi duriyadiisa iyo waxa weeyaan caruurtiisa lacallahum waxaa laga yaabaa caruurtiisi yarjicuun inay shirkiga ka soo noqdaan oo laa ilaha ila allahu ay ka soo noqdaan bimacnaa caruurta ama duriyadii nebi ibraahim lagama waayo cid ahlu tawxiida waayo isaga ayaa ilaahay subxaana watacaala sidaas uga baryey baryadaana ilaahay subxaana watacala iyo ducada waa ka aqbalay markaa markuu yihi nebi ibraahim inanii baraaun mima tacbuduun intaas waxay la macno tahay laa ilaah ila aladii fataraniina waxay la macno tahay ila allah wa qawluhu baa fasiraya ilaahay uu yihi qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla lkitaabi waar kuwii kitaabka hore loo siiyey kuwa kitaabka hore loo siiyeyna waa yuhuud iyo nasaara yuhuudda iyo kiristaanka oo de ahlu kitaab bay ahayn oo labadoodaba dee kitaab baa loo soo dejiyey laakiin kitaabkoodii de waa la nasakhayo iyaga iyo dadka kaleba waxaa lagu waajibiyey inay nebi maxamed raacaan iyo qur-aankaa lagu soo dejiyey marka ahlu kitaabka waxaad ku tirahdaa tacaalow u kaalaya ilaa kelimatin kelmad kelmadaasi waa te waa laa ilaha ila allah oo sawaain baynana inaga dhaxaysa annaga iyo wa baynakum idinka kelmad inoo dhaxa oo aynaan kala shegin oo idinkana laydinka rabo annagana nalaga rabo u kaalaya kelmadaasi marka waa maxay wa anlaa nacbuda waa inaynaan caabudin ila allahu ilahay mooya cid kale waa inaynaan caabudin walaa nushrika bihi ilah waa inaanu la wadaajin shaya shaynaba walaa ytakida waa inaanu ka dhigan bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyo min duuni illahi ilahay sokadi oo haddaad cid iska raacdo wixii ay ku xalaaleeyeenna xalaalaad ka dhigata inuu xalaal yahay ad u aaminto wixii ay kaa xaaraantimeeyaanna aad inuu xaaraan yahay u aaminto ciddaasi dee rabbi baad ka dhigata ee rabbinimadu maaha macnaheedu inaad u sujuudown ama aada u rukuucdo intaasoo qura maaha fa in tawallow haddaba hadday jeestaan oo yahuud iyo nasaari ay maqli waayaan yeermadaasi iyo baaqaasi adigu ujeedisay faquuluu waxaad tidhaahdaan idinku haddaad muslimiinta tihiin ishhadu waar ka marag ahaada biannaa muslimuun anagu inaan nahay kuwa ilaahay u hoggaansamayo muslimiina oo iyagu diidmada xaqa ay diideen idinka dayo idinku kalifi inaad xaqii aad ka tanaasushaan ee yahuudda iyo nasaarada waxaad ku tidhahda anagu haddaba islaamka iyagaanu goonida ula baxaynaa waa noo cadyahay waxaa kaa khilaafsan maanta dhawaaqiyo dadka muslimiinta qaarkood aad ka maqlayso o odhanayaan diimaha la midaynaya diimaha la midaynaya maxay yihi ma diin xaqaa jirto on diinta nebi maxamed lagu soo dejiya aan ahayn ma diin kalaa jirto xaq diimihii kalena waa la nasakhay ilaahay soo dejiyaa yihi tan raac oo nasakhay dadka qaarkood baa ohanaya waxaa la samaynayaa taqaarub bayna aladiyaan diimaha la isku soo dhaweynaya oo see la isugu soo dhaweynaya bimacnaa diinta islaamka markaa wax kamida laga tegaya iyaguna wax kamida waa inay ka yimaadaan oo meel dhexda isugu yimaado miya diintuma waxaynu inagu leenahayba oo intaynu doonana aynu ka tegi karno intaynu doonana aynu ku dari karno aynu iyo diinta iyo waxyaabo kale iswaafajin karno la diinta ilahay ba soo dejiyey sida ilahay usoo dejiyey waa in loo raaco diime la midayn karo iyo diime la isku soo dhaweyn karaana ma jirto waa taa faqulu ishhadu biana muslimuun war markhaati ka ahaada annagu inaanu muslimiin nahay taasaanu anagu sharaf ku leen waanu ku faanaynaa islaamnimada yadada waanu u aragnaa cizada iyo sharaftu inay ku jirto qaala wadaliilu shahaadati ana muxammadan rasuul llah qiritaanka la qiro maxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay oo dee qiritaanka waa inu waa inuu camal wato ma oo dee qaar baa qiraya inuu rasuulki ilaahay yahay oo yahuudba yahuudiba waxay lahaayeen waa rasuulka ilahi laakiin anaga nalama soo dirna carab baa loo diray taasi maaha dee shahaadadii xaq ahayd ee qofku muslim ku noqonayay ama tidahdo waa rasuul ilaahay soo diraye laakin aniga waxba gamad gelin oo aniga ima kuseeyo waa gaalnimo rasuulullahi marka lale macneheed waa maxay de adaa lagu soo diray waya macneheed iyo kuwa kula mida oo inaad raacdo ayaa waajib kugu ah oo aad ku dayado daliilkeedu waxa weeyaan qawluhu tacaala hadalka ilaahay u yidhi laqad jaakum xaqiiqa ahaan iyo dhab ahaan waxa idin yimid rasuulun rasuul min anfusikum idinka idin kamida jinsigiina kamida oo malagna laydinma soo dirin jinna laydinma soo dirin ee rasuul basara baa laydin soo diray oo casiizun calayhi ay ku adag tahay oo ay ku culus tahay maa canidtum dhibkiinu isagana uu ku adag yahay bimacnaa wixii dhibe ee muslimiinta soo gaadhaya rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa xanuujin jiray xariisun calaykum rasuulkaasi oo aada idinku dadaalaya oo ku dadaalaya nafsigiina iyo waxtarkiina iyo horumarkiina iyo dhibka waxa weya inaad ka badbaadaan oo ra-uufun raxiimun ra-uufun mid u turid badana oo raxiimun u naxariis badan bilmu'miniina mu'miniin oo mu'miniinta ayaa rasuulku u turayay u naxariisanayay laakin kufaarta iyo munaafiqiinta iyaga de waa ku adkaa muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala lkufaar ruxamaau baynahum munaafiqiintana ilahay waa kuyuhi waqlub calayhim ku adka arrinka gaalka iyo munaafiqa waa lagu adkaanaya iyaga muuminkana waa loo kudhaya xataa muuminka mararka qaarkood de hadalka lagu adkeeyo hadalka wax kale lagu adkayn maayo waa dantiisun baa laga talinaya oo de labadada gacmoodba haddaad isku meydhisid oo mid ay ay qabsadeen wax wasaqo adag ilaa inaad xooqdo oo xoogay aad xanuujiso mooyaane wasaqaad iska goy mayso marka muuminku markuu muuminka runta usheegayo khaladka uu uga digayo waa labada gacmood ee ismaydhaya laga yaabo inay siiro xanuujiyaan ayaa labada muumin ay ka dhigan yihiin laakiin asalku waa in muuminiinta ay isu naxariistaan oo ay isu turaan markaad qofka khalad uga digaysana oo naxariis aad unaxariisanaysa ad utulaysa wey marka aayaddu waxayna tusinaysaa inuu muxamed yahay rasuul inoo yimi oo xagga ilaahay ka yimi oo danteena iyo wanaaggeena ka talinaya oo inoo naxariisanaya inoo tulay oo inuu raacnaano waajib ay tahay oo dadka o dhan baa dee loo soo diray caraboo qura looma dirin qul yaa ayuha annaas inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa wardalow rasuulkii ilaahay soo diray baana oo dhammaantiinba ilahay waa isoo siin diray wa macnaa shahaadati ana muxammadan rasuulu llah qirista la qiro muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay macnaheedu waxa weeyaan faacatuhu in lagu adeeco fiimaa amara wuxuu dadka amro oo wuxuu idhaa sameeya dee in la sameeyo weyaan wa tasdiiquhu waa in laga rumaysto fiimaa akhbara wuxuu ka waramo oo rasuulku wixii uu ku amray haddii aanad samayn dee shahaadadaadu waa kala dhiman tahay haddaad warkii rasuulkaba aada rumaysan weydaad tidhaahdo war mala waxa waxba kama jiraan dee rasuulnimadiisi markaa maad jirin oo waa gaalnimo dee taas dadka qaarkood ay yidhahdaan tusaale ahaan axaadiista qaarkood oo kale suurtagal maa waxaas caqligu aqbali maayo oo warkii rasuulka aana rumaysan ahayn rasuulka yihi duksigu markuu midkiin sharaadkiisa ku dhaco haquusiyo waayo laba baal buu leeyahy oo midna dawu ku sidaa midna xanuun marka waxa weeyaan ka xanuun kale ayuu geliya ka kama kor buu haya waana arrin aad arki karta dadka qaarkood ba macquul maa waxaas duksibaa dawale macquul maa warkii rasuulka ayay rumaysan waayeen kuwaas rasuulka warkiisa waa ina rumaysato mar hadduu ka sugnaado rasuulku inuu yidhi ay sugnaato hadal ha ka soo celin rumayso waayo saadiq lmasduuq bu aha rasuulka mid run sheegayo haysada waxa loo sheegay waree u yimaadee xagga ilaahay uga yimaadaan waa run unbe waijtinaabu maa shaygiina waa in laga fogaado nahaa uu reebay oo wazajara dadka uu ka eliyo canhu isaga shayga dadka uu ka reebay uu ka eliyo yihi ka fogaadana waa in laga fogaado waanlaa yucbad allahu ilaahayna waa inaan lagu caabudin ila bima sharac wuxuu sharciyeeyey mooyaane oo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu usoo diray inuu ina baro ilaahay subxaana watacaala waxaynu ku caabudi lahayn oo salaada isaga ayna baray saynu tukanay oo soomkii isaga ayna baray axkaamtiisa oo zakadii oo xajkii oo cibaadaadka o dhan marka haddaad ilaahay u caabuddo sidii nebi maxamed u caabuday saan ahayn dee cibaadada waxba kama jiraan oo ashhadu ana muxammadan rasuulu llahi baa kaa kala dhiman be ashhadu ana muxammadan rasuulu llah macnaheeda waxaa kamid ahaa inaad ilaahay ku caabuddo wuxuu nebi maxamed sharciyeeyey ee sharcigu inoo sheegay inoo keenay waxaa kaloo kamida garaalkaa la qirayo rasuulnimada nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam in la qiro inuu ahaa adoon bashara oo ilaahay u abuuray oo aabihii hooya ay dhaleen waa baatil iyo khuraafu waxay sheegaan inaa nuur baa laga abuuray rasuulka nuur lagama abuurin nudfaa laga abuuray ibn aadamkaa kale waxa laga abuuray baa laga abuuray aabihii hooya iska dhalay cabdillaahi iyo aamino iska dhalay oo labadaas aya waxa weeyaan ilaahay subxaana watacala uu ka beeray bashar buu ahaa qul inamaa ana basharun milukum waxaa la yidhi waxaa tira nabi maxamed anigu waxaana bashar idinkoo kalea xagga basharnimada laakiin maxaa dadka u dheeraa wuxuu aha rasuul ilaahay soo diray marka waa addoon ilaahay uu leeyahay o isaga laga caabuday waa in rasuul ilaahay soo diray oo laga dheeninayo ee waa in la raaca ayaa waajib oo lagu daydo qaala wa daliilu salaati salaadiina waxa u daliila iyo wazakaati zakadii iyo wa tafsiiru tawxiidi tawxiidka tafsiirkiisiina oo saddexdaa arrimoodba koobsanaya waa daliil ay ku jirto salaadu inay cibaado tahay oo zakadu ay cibaado tahay tawxiidka tafsiirkiisina uu ku jiro waa qawluhu tacaala waa hadalka ilaahay uu yihi wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudu allaha ilahay inay caabudaan mooyaane wax kale lama farin muklisiina iyagoo u badax tiriya lahum ilaahay addiina diinta xunafaa xaalaa yihiin kuwa shirki iyo diin baatil oo dhan ka soo leexanaya iyo wayuqiimu inay oogaan asalaata salaada oo wayu'tu zakaata zakadiina ay bixiyaan wadalika arrinka noocaasi oo ah inay ilaah qura caabudaan oo salaada ay oogaana zakada ay bixiyaan diin lqayima diintii wanaagsanayd wey ee toosnaanta badnayd ee wax qalqalooca aan lahayn ilaahdu ana hada siraatu mustaqiima fatabicuu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiil ha aayadani waxay koobsanaysaa tafsiru tawxiid oo marka la yihi wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin lama amrin inay ilaahay kula caabudaan mooyaane oo cibaadana ay u badax jiraan iyo tawxiidkii waa kaasu waa intaa wey in ilaahay la caabudo cibaadada loo badax jiro waxaa kaloo koobsanaysaa salaada iyo zakadu inay cibaadada kamid yihiin oo diintaa la sheeganaysa kamid yihin oo arkaantii waaweynada diinta weeyaan siduu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam bunya alislaamu calaa khams diinta islaamka shan tiir ayay ku dul dhisanta shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waa rukniga koowaad iyo iqaamu salaa salaadoo la oogo itaau zaka zakadooda bixiyo sawmu ramadaan iyo xaj lbeyt shantaa rukun wey salaada la ooga macnaheedu waxa weyan in loo guto sida ilaahay uu inooga doonay ee nebi maxamed uu ina baray zakadoo la bixiyona waxa weeyaan in sidii loogu talagalay loo bixiyo ciddii layidhi siina la siiyo wa daliilu siyaami soomkiina waxaa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwii iimaanka laga helay kutiba calaykum waxaa laydinku faral yeelay asiyaamu soomkii baa laydinku faral yeelay kamaa kutiba sida loogu faral yeelay cala aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyayba lacalakum tattaquun waxaad mudantiina ilaahay ka cabsataan o soomku alla kacabsi idiin kordhiye markaa soomku inuu faral yahay ayaa aayaddu ina tusinaysa oo ummadan oo qur-aan uu ku faralaha inu ummadihi horena faral uu ku ah laakiin soomkeenu iyo soomkoodu waa kala duwanaaye wadali soomkuna de waa bishaasi ramadaan bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda in la soomo wa daliilu lxaji xajkiina waxaa u daliila qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi walilahi ilaahay waxaa usugnaaday xaqu u leey oo cala annaasi dadkii uu ku leeyay xijulbeyti gurigii inay uqasdiyaan gurigana kacbada looga jeeda oo ay tagaan man istataaca kiibaa lagu leeyi kara ilayhi sabiila siduu ku gaadho kara oo qofka xajka inuu tago awood u hela cibu xajku waajib ku yihi oo hadday noqoto caafimaadkiisa iyo jirkiisa iyo hadday noqoto amniga dariiq iyo hadday noqoto xagga dhaqaalaha dhaqaalo gaadhsiiye ma haysta waa inuu awood u leeyi xajkuna waxa weeyaan waa cumrigii hal mar unbuu waajibiye hal mar haddaad xajido xaj dambe kugu waajibiye ma jiro haddaad marar dambe iska xajidana de waa sunna iyo cibaadihii khayraad kororsatay wamanka qarabu ilaa erika gaaloobana ee ilaahay subxaana watacaala amarkiisa qaadan waaya diidana fa ina allaha ilaahay haniyun kaaftoon buu ka taagay oo ka kaaftoonay can ilcaalamiin caalamiinta oo dhan wax allaale wuxuu ilaahay baahi u qaba ma jiro oo waa kaa xadiisulqudsiga ilaahay ku yidhi haddii insigiina iyo jinkiina iyo kiina u horreeyey kiina u dambeeye banaana isugu timaadaan oo adoontaan ilaah ilahay wax u tartaan de ilahay waxba ma tari kartaan xag ilahay ku tari doonta idinkaabuu idin abuuro idin leeyahay haddaad intiina asiba banaan isugu timaadaan oo adoontaan ilahay dhibaato gaadhsiisaan ilahay dhib ma gaadhsiin kartaan idinka ayuunbaa isdhibay marka arkaantii islaamku waa taa qofka muslimkaah waa inuu barto oo uu ku camalfalna arkaan lislaam weliba rukunka koowaad oo ah shahaadateynka waa inuu aada u ilaaliyo macnihiisa u barto mushkilada imika taagan dad fara badan